hal boqol iyo labiyo kontonkii ayuu ku dhashay waxaanu qaahiro lafteeda ku noolaa muddada waxaanu ku dhintay qaahiro lafteeda kun iyo koob iyo soddonkii hijiriyada macnaheedu waxay noqontaa markaa marka la qiimeeyo sagaal iyo toddobaatan jir inuu ku geeriyooday sheekhu intii uu noolaa cilmi fara badan ayuu mushaarakaad ku lahaa culumta xadiiska tafsiirka usuulu fiqiga caqiidada ayuu lahaa waxaa loo soo koobay siddeetan kitaab inuu qoray intuu noolaa siddeetan kitaab ayuu qoray intuu noolaa waxaa ka mid a kitaabkan aynu hayno faydulqadiirka ayaa ka mid a sharxu ljaamica sagiirka ka mid a sharxu shamaa'il tirmidi sharxu alfiyat alciraaqi sharxu lqaamuus almuxiid sharxu taariikhi camr bn cumar bn cabdilcasiis wagayriha min alkutub kutub fara badan ayuu lahaa magaciisa taajuddiin iyo taajulcaarifiin labada waa yidhahdaa intaa markayn ka gudubna wuxuu isu duceeyey kafaahu llahu ilaahay ka ilaaliyo shara almanaawi walmacaadi ilaahay ka ilaaliyo sharka almanaawi oo hamsaah magaciisana maxaa ku jiray almanaawiy ama almanaawiy labadu waxay ku kala duwan yihin almanaawi waa tamcu minna waa gallada waa gallado nimcooyin magaciisata ku jirtaa waa nuunkuna uu shadan yahay waana ya ta kalena waa maxay nuunkuna ma shadna hamsaana saara waa almanaawi wahiya almanaaya jamcu maniya waa albaliya iyo almowt waa geerida iyo balaayada labadu waa leedha waa macaadina waa colaada iyo nacabka iyo dadka dhibaatada badan ilahay ka ilaaliyu leeyihi markaasaa wuxuu ishaaraya haadaa kani kitaabu waa kitaab awradtu fiihi aan ku soo arooriyey maa waqaftu calayhi wixii aan gaadhay ee min alaxaadiis alqudsiya axaadiista qudsiga ah markuu leeyahay haadaa uu ishaarayo waa laba xaaloon in kitaabku markaa qorayay oo hordhaca unugu qoraayo markaa haadaadu waxay ku dhacaysaa kitaabkii qoran marmarna muqadamaday horrayseen culimmadu muqadamada hordhaca kitaabkii magu qornaba oo haddaanu kitaabkii qornayn haadaa ishaaradu xagee ku dhacaysa qalbiga wuxuu ku hayo haadaa waxaanaan soo wado in qalbiga ku hayaa kitaabu waa kitaab haddaa weli ma qorna laakiin wuu hayaa cilmiga waa xagsanya markaa haadaa waa waxaanaan soo wado hadduu qoran yahayna haadaa waa kitaabkan qoran waa kitaaban ku soo arooriyay axaadiis alqudsiya alxaadiis alqudsiya waxaa lagu tacriifiyaa maa yarwiihi nabiy sala allahu alay wasalam can rabbi wixii nebigu uu ka soo wariyo rabbigii oo waxyiga ilaahay ku soo dejiyey nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa laba ah waxyi toosa oo qur-aanka kariimka ah iyo waxyi hayru mubaashira oo isna laba u qaybsamaya axaadiis qudsiya iyo axaadiis nabawiya maxay ka siman yihin macnaha ilaahay baa soo dejiya hadalkana rasuulka ayaa la calayhi salaatu wasalaam laakiin labada maxay ku kala duwan yihin xadiis alqudsiga rasuulku wuu isdhaafiyaa oo wuxuu dhaha ilaahay baa yidhi xadiiska kalena isagaa yidhaahdaa oo ma yidhaha ilaahay baa yidhi hadalka isagunbaa bilaaba deeta waxaa yidhaha xadiis nabawi xadiiskii nebigu yidhi ka kalena muxuu noqonayaa xadiisun qudsiyun xadiis ilaahay loo nisbaynayo oo rasuulku leeyahay alla wuxuu yidhi deeta hadalku u dhaafaya oo rasuulkaa soo warinaya laba dariiqaa lagu wariyahayo qaala rasuulullahi sala allahu alay wasalam fima yarwiihi can rabbi rasuulku waxau yidhi wixii uu rabbigii ka warinayey sidaa iyo sidaa inuu yidhahdo iyo inuu yidhahdo qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam qaala allahu tabaaraka wa tacaala labada waa lagu wariyaa xadiis alqudsigu ma badda marka lasoo wada tirakoobo saddex boqoloo xadiis ma gaadhaan axaadiista kale marka loo egana boqolkiiba halka ka dhici maaya aad ba u yeri laakiin waxaa ku jira mutawaatir iyo aaxaad noocyadiisa oo dhan saxiix iyo daciif iyo xasan intaba uu leeyahy sheekhu markaa waxa uu leeyahay maa waqaftu calayhi wixii aan gaadhay min axaadiis alqudsiya alwaariyatii ku soo aroortay calaa lisaani khayr albariya carabka ummadda ciddii ugu khayr badnayd wuxuu u jeedaa rasuulkeena kariimka sala allahu alay wasalam oo murataban lahu waanu habeeyey calaa xuruufi almucjam xuruufta alifka alif bacda ayaan ku habeeyey maxay waa maxay alif wixii ah waan ugu horraysinaya bacdaan ku xisinaya taadaan ku xisinaya ilaa ayaan ku gaadhayo saa'ilan ilaha ilahay waxaan weydiisanayaa an yakfira lii inuu ii dhaafo martakabtu waxaan sameeyo ee min azalal khalad ah qof kasta oo xalifaya iyo qof kastoo hadlaya khalad buu ku dhacaa ilaahayn baa khalad ka dhowrsoon iyo ambiyadiisa marka wuxuu leeyahay wixii khaladayn galo ilaahay hay dhaaf wayarxam hay naxariisto inahu calaa maa yashaau qadiir inahu calaa maa yashaau qadiir jumladdaa u fiirsada inahu ilaahay calaa maa yashaau wuxuu doono wuxuu doono ayuu qadiiru karaa wuxuu ku daba leeyahay madhabka ashaacirada hadalkaas ashaaciradu ama ashcariyadu waxay yidhaahdaan mashiicada ilaahay doonistiisa iyo awooddiisa waa isku xidhan yihin oo wuxuu doono ayuu awoodaa wuxuu awoodaya ayuunbaan u doonaa hadalkaasna wuxuu khilaafsan yahay qur-aanka kariimka ah qur-aanku wuxuu laha ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay wax walba uu karaa xaggana waxaa ku qoran inahu calaa maa yashaau wuxuu doono unbuu karaa waxaanu doonin ma kara weeyaan la ilahay wax walbuu karaa ninka sheekha caalimkana waxba u dhuman karaa oo qof cilmigooda gaari karaa ma jiro ee innaga waxaa mas-uuliyaddeena ah inaan sheekha lagu nusaamin karin oo odhan oo khaladkaasaa u galaye see wax looga dhigtaa oo kitaabkiisa loo akristaa lama odhanayo fadligiisu leeyahay cilmigiisu leeyahay waa bini aadam maadaama aanu malag ahayn nebina aanu ahayn khalad waa u weeyaan inahu calaa kulli shayin qadiir ayuubaad ugu fahmaysaa ilaahay wax walba waa karaa wa bilijaabati jadiid وسميت وحن بحي كتابك الإتحافات السمية بالأحاديث القدسية الإتحافات هدية لها جمع تحفة ولا هدية كتاب هو أمان ولا هدية الإتحافات السنية أما السنية هدية لها قالقة السنية والرفيعة والغالية بالأحاديث القدسية حديث قدسية قالية ويا مربحي تتلاشى غرب بلا الحديث والله بغليه تقريبا لبي تضبات الحديث ويان اعواك كومي مدير كوما لغا بحيا حديث كومات بصوغاتي قال الله تبارك وتعالى ابن آدم أي يا ابن آدم ابن آدم أنزلت وحن سودتي سبع آيات تضبع آيات ثلاث لي صدع عليك عليه وثلاث لك صدع عليك عليه وواحدة بيني وبينك من نعدي عليك أي نود حسابها لله سبحانه وتعالى فأما التي لي لما أنا نقول لي صدق علي فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والتي بيني وبينك تينون حيثانا إياك نعبد وإياك نستعين منك العبادة أذوق بنا هذا لو عبادة مقاربة وعلي أن وحن سساري العون إلى كوكاليو أو كوكالميو أو كوكاندت وأما التي لك صدق أعلم لا دعينا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رواه الطبراني في معجمه الأوسط عن أبي بن كعب حديث كما له ابن آدم تفرغ لعبادة ابن آدم تفرغ فارق لعبادة عبادة إذا فارق حتى صدا يشو أملا وأنبوحين صدرك الله تعالى غنى هضم تنمو قلبي هذا هضم قلبي يا أليا وأسد فقرك فقر يالا يبقى إلى أغنى وأن أعود إياه وبلد إياه وإلا هديك وإلا تفعل هذا سيئي ويدو ملأت صدرك شغلا ملأت وحن بوحدية صدرك لابتادا شغلا مشغول شغل بقلية ولم أسد فقرك بعد هذا أودي معي رواه الترمذي والبيهقي عن أبي هريرة إن آدم حديث صدحات اذكرني حس بعد الفجر وبعد العصر ساعة ساعة حس أكفك وأن تغفل لنا ما بينهما انت هنا حيث رواه مسلم في الزهري وابو نعيم عن ابي هريره صدح حديث ما دام مقدمته حوغين اي قاطي صدح حديث انك صورين عاو حديث صورين كو رميا فاتحة يا سيدة الله سبحانه وتعالى يا قومكم أيها الصديق حديث مركة لو صورين يا بخاري يا مسلم وأقول يا سيدة قسمت العبادة بيني وبين عبدي فهذا غير عليه قسمت الصلاة salaada waanu qaybsanay anigii addoonkaygu laakiin tani ina horta alla caawa ayaan ku koobsanaynaa oo ilaahay todoba ayood baa soo dejiyey asabca almasaani waalqur'aan alcadiim waa faatixada toban bay toddoba noqotaa waa marka bisinka lagu daro marka bisinka lagu daro ayaa toddoba noqotaa haddii laga jaro bisinka maxay noqonaysaa lix bay noqonaysaa ilaa wuxuu waa qaybsanay faatixadii saddexda aniga saddexda aniga midna waa inoo dhexaysaa saddexda hore alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa ammaan ilaahay waa la soo koobi karay ammaan maxaa lagu ammaanaya inuu ku tiirsiiye ilaahay in ilaahay islaam kaa dhigay ee waxaa ka horaysa inuu bini aadan kaa dhigay oo makhluuq kale kaa dhigi laha xayawaanadaa kala hordaaya ayuu mid kaa dhigi laha laakiin ilaahay bini aadan buu kaa dhigay kuu daabee bini aadan noqoto ashraf makhluuq haddana islaam buu kaa dhigay nimcooyin aan la tirin karayna waa kugu galladay oo ah qaar xaadira iyo qaar soo socda iyo qaar tegey qaar la arkayo iyo qaar aan la arkay kuwa adduunye iyo kuwa aakhiro dhammaantood ayuu ilaahay ku siiyey alxamdu lilah rabbi alcaalamiin waa sayidka caalamka ee koriyey ee abuuray alraxmaan araxiim waa way garanaysaan ku dheeray mayno macnaheeda ku dheeraan mayno alraxmaan waa allaha naxariista caamka leh adduunyo aan loo kala eegin gaal iyo islaam bay ugu daqiiqo xayawaan nooc walba wixii nool naxariista aakhiro ee ku urursan dadka mu'miniinta ah maalintaas waa maalinta naxariistu ay intii ilaahay rumaysay ku urursan tahay aanay dhaafin maaliki yowmi ddiin allaha gacanta ku haya ee milkiya ee iska leh maalinta qiyaamo saddexaas waa ammaanta ilaahay raasina waxay dhahdaan asnaa calaya cabdi marka ayaa tidhahdaba addoonkaygu way ammaanay majadanii cabdi addoonkaygu waa i weyneeyey tamjiid majid buu i sameeyey wayatii baynii wa baynak addoon yaha waxay naga dhexeeya iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin waa ballan la kaa qaatay iyaaka adigun baan nacbudu ka caabudayna ilaahayo hadhowto markaa soo baxdo inaad cid kala caabudan maaha ballan baad soo geyso iyaaka nacbud adiga keligaa ayaan allow ka caabudaya wa iyaaka nastaciin adigun baan gacmaha ku hoos dhiganayaayo gargaar iyo inaad ikaalmayso kaa filanaya cid kale markaa u kayshan markaasuu ilaahay leeyahay adiga cibaadada ayaa lagaa rabaa inaad i caabuddo anna waxaan isa saaray ilahay waxba lama saaro waxaan isa saaray inaan ku caawiyo oo ku gacan qabtoon kuu fudeediyo oo ku kaalmeeyo wali waxaa loo isticmaalay iyaaka waa lasoo horeysiiyey ayaa lasoo horeysiiyey ayaa lasoo horeysiiyey wa ama latii laka taan leedayna waa ducadan dambe ihdina asiraata almustaqiim ihdina ilaahu nagu hanuuni asiraada jidka almustaqiim toosan siraat jidku markuu balaaraya siraat la idhaha haddii kale wadiiquu noqonaya sarada yasrad waa liqay weeyaan sarada asalkeedu waa jid balaarma wax liqo ciddii martaba qaadaya weeyaan waa jidkaa muslimiinta o dhan qaadaya ee almustaqiimi toosan ee mudhaa toobiyaha marka mar walba ilaah wax leeda nagu toos oo nagu hanuuni wala jidkii baa astaysada calaamadinaysa ilaah jid walba ma rabee jidkaa rabaa wuu qeexaya waan garanaya waayo aladiina ancamta calayhim ayaa jidkan maray kuwii aad u nimcaysay oo cidda loo nimcay waayo aayad kalaa sheegaysa ulaaika aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina wasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin waa afartaa kolo nebiyada iyo shuhadada iyo sidiiqiinta iyo saalixiinta afartaa weya markaad sheegto sidaa dadkaa qiimaha leh halkay mahayna mari macnaheedu waa maxay halkay ku dambeeyeen baana ku dambeynaya hadday og tahay jidkaasi inuu meelabnaayo galo oo dadkii hore raacayna ay meelabnaayo tegeen oo kuu soo warla idhahdeen waanu tagnay haddaad jidkaa hayso kolliba kolli waa tegi ama raad ama deg deg lakin hadaad ka leexato haddaad dheerasi haddaad orodaba inaad kasii durugto mooyaane kusoo laaban maysid salaad walba ragcad walba hana ilaahay dadkaa fiican jidkoo namari markaasaad leedahay haddana ilaah waxaad iga ilaalisaa laba qolo jidka ka leexday oo ka ambaday hayla ambinin waa iyo kuwa hore almaqduubi calayhim kuwa kalena waa addaaliin almaqduubi calayhim waayo addaaliin waayo waxa macneeya rasuulkeena kariimka calayhi salaatu wasalaam almaqduubi calayhim hum lyahuud yahuud way kuwa loo cadooda la nacay daaliintuna waa kiristanka iyo nasaarada qolana cilmi bay lahaayeen oo cilmigii bay ku dhaqmi waayeen markaasaa laba cadhoodo nacdalay waa yahuudda qolana cilmi la-aan bay la ku caabudeen markaasay jalka ka tallaabeenoo ka dhaceenoo ay ambadeen sidaasaa loo kala qaybsaday ilaahayna wuxuu leeya waa fulinayaayo wix ilaahay ballan qaado waa uu fulinayaa xadiiska hore waa kaa xadiiska labaad waxa uu leeyahay abi hurayra ilaah waxa uu leeyahay calaa lisaani nabiyina isagoo afka nabigana ku hadlaaya ibna aadam ey ibna aadam tafarag licibaadati ibna aadamow waxaad u faaruqdaa cibaadadayda u faaruq faaruqitaanka loo jeedaa waa cibaadada shaamilka ah ma aha asaasiyaadka cibaadada cibaadada cibaadadu waxay leedahay asaasiyaad rukunada asalka ah waa salaada iyo sakada iyo soonka iyo xajka jihaadka dacwadda qur-aanka waxelaas laakiin waxaa loo jeedaa iminka cibaadadoo dhan haddaad intaa keliya moodo oo salaad iyo soon naftaada u xidho wax badan oo ilaahay kugu waajibaad ka tegaysa ciilkaagaad u shaqaynayd carruurtaad beelanaysay mafhuum kalaaad qaadanaysaa xadiisaa soo dhegaystaday tafaral cibaadati oo anigu safka hore igu ogaada gelligaa gelin dambe oo carruuray allah ina arsaago hee maaha sidaa suufiyad iyo rahbaaniyad ummaddeennu ma laha cibaadada caamkaa weeye cibaadada caamka waa maxay hadal kasta iyo ficil kasta oo ilaahay dartii aad u jeedo oo wanaagsan waa cibaado wixii khayra iyo wixii mubaaxa khayrka waa iska garanaysa inay cibaado tahay mubaaxaadka cibaado laga dhiga xataa mubaaxaadka waa maxay cuntadaad cunayso hurdadaad seexanayso shaqatagaad shaqa tegayso maryahaad xidhanayso mayrigaad mayranayso intaba cibaadaad ka dhigi kartaa saad uga dhigaysa ilaahay dartii ayubaad u niyoonaysaa inaad ku raacaysata nimcada ilaahay inaad cibaadada ugu xoogaysanayso markaad shaqa tegaysa inaad xalaal doonayso dhammaan markaa waxay noqonaysaa camalkaagoo dhani cibaadadu noqonaya markaad kala hayso aduba niyadda gashanaysaa talabul xalaal in xalaala dalbana waa waajib in xalaal laga hordaana wax weeyaan waa waajib xalaal laga hordaana sidaa awgeed cibaadada caamkay u jeedaa qul inna salaati wa nusuki wa maxyaaya wa mamaati lilahi rabbi alcaalamiin noloshaada cibaado ka wada dhig haddaad sidaa yeesho ilaahay balan buu qaaday amla sadraka ghinan qalbigaaga waxa ka buuxinaya laabtaada qaninimo hodan waa sudda faqrak faqrigaaga iyo baahinaya meelaad ka camalaysana waan buuxinaya waa xadiis alqudsi saxiixa waa ballanqaad ilaahay oo aan laga baxayn ina allaha laa yukhlifu almiicaad haddaad ilaahay u waafisay cibaadada isna qalbigaaga qina ayuu gelinaya qina waa maxay hodan baad noqonaysaa cidnaba waxba akimaysid mid xoola foofsada iyo mid mool dareersa wax kala qafan waxa loo xidura haystee waxa weeyaan adiga kaganaysa ilaahay qalbigaaga alqina qina nafs naftaa qani laga noqdaa mid buuxa oo baahan baa jira mid aan midh hayn oo qaniga alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin taa aya ayaa jira sida awal ilahay wuxuu leeyahay qani baan kaa dhigaya qalbigaan kuu buuxinaya baahi aad sheeganaysana waan kaa awdaya ati ilaha ilaa huwa man yattaqi illaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib wain laa tafcal haddaad saa yeeli weydo oo cibaadada aad ka fardhato oo aad caamuli weydo mala'tu sadraka shuglan qalbigaaga mashquul baan geliyaa ka buuxinaya walam asudda faqrak faqrigaagana awdi maayo waxyaalaha aad iyo aad u arkayna weeyaan waxyaalaha imika aynu arkayna weeyaan qofkaad waraysataaba mashquul baanay laysma arkayo layswaraysan maayo waxa weyaan waxaanu qabanaga garan mayno ee barakadii waktigaa laga qaaday waa ruux ilaahay sheegay daa waktigaaga cibaado ka dhigto oo xataa markaa suuqa u dhaadhacaysaan cibaado u niyooto waxa weeyaan ilaahay mashquulkaa wuu kaa saaraya waktigaa barakoobaya waktigaa barakoobaya inaynu waktiga cayaaradno oo aynu canaanno oo aynu haahaaraan maaha waa in la yidhaahdaa ilaahay loo noqdaa subxaana wa tacaala mala'tu sadraka shuglan walama sudda faqrak faqrigina buuxsan maayo oo annaga arkayna waa la ordaya la ordaya waxa weeyaan waa qaadamadhalka dadka badankoodu waxa weeyaan waa inuu qofku ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisa wakti badan ku bixiyo oo u niyoodo xataa ta mubaaxa ah ilaahay darti waa inuu niyooda hadduu sidaa yeelo ilaahay ballankiisa waa waafijya xadiiska saddexaad ayaan kusoo gabagabeynayna waxau leeyahay ibna aadam ibna aadanow udkurnii waxaadi xustaa bacda alfajri salaada subax ka bacdi wa bacda alcasri iyo salaada casar ka bacdi saacatan xilli maha saacaddii lixdanka mirada ahayd maaha markaas xilligaa may jirin saacatan waxaa looga jeedaa un xilli intuu doonaan la yidhahdee xilli ixus agsikaa noocan kaaga filaanaya maa baynahumaa inta ka dhexle casar ilaa iyo subax subax ilaa casar intaana igu daa hawlahaaga baahiyahaaga waxyaalaha kaa baylaxsan waxa kaa kala daadsan aniga dhibaatadaad ka baqanayso wax walba igu daa dagaal maxaad samaysaa muddo aan xadidnayn i xus maaha waxa weeyaan waktigaas bacda alcasr iyo bacda alfajr waa laba salaadood oo la yidhaahdo albardayn waa laba xilli oo qaali ah oo inta badan dadku u badan yihiin inay soo tooseen salaad subax waa la soo toosay dhammaan ta kalena inta badankooda laga yaaba inay yarka rusayo dhaceenoo ay dadku yihiin dad freesh oo qalbigoodu u furan yihin xilligaas waxa kaloo laga ku leeyahay malaa'ig baa isweydaarata oo la way soo degaan oo la way duulaan acmaashi bay qaadaan kuwa kalena hawshi bay kala wareegaan xilligay kala isweydaarinayaan xilliyadaa waxaa la akriyaa laba adkaarood oo la yidhaha adkaaru sabaax iyo adkaaru masaa adkaarta subaxi iyo adkaarta fiidki inay bartaa fiican waa xirsi xidh haddii berigii hore xirsi xidh kale la dooran jiray oo maxaan ku dhaha arbacuuni jira wax arbacuunka rasmiga waa kaa inaad adkaarta akrisato subaxii ilaa casar baa ilahay ku ilaalinaya casarna aad akrisato ilaa iyo subaxa kale digrigaasee xad male intu doono waxaa kaloo axaadiistu tilmaantay qofku markuu fadhiisto xilliga inuu yar dikriyo ilaahay xuso in loo ducaynaayo ilaa goorma ilaa uu meeshaa ka kacayo ama uu weyse jabaayo hadduu kaco ducadii malaa'igtu waa joogsatay haddii weyse ka jabtay waa joogsanaysa inta kale miya intuu doonaa fadhiyo bal xataa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa xadiis xasana oo imaamu tirmidi kitabkiisa ku soo saarayo man salla subxa fii jamaacatin uma qacada fii makanihi yadkuru allaha caza wajal xataa tadlaca ashamsu kaanat lahu kaajri xajatin taamatin taamatin taama xadiis macnihiisu yahay qofka salaada subax jamaca ku tukada ee bartiisa iska fadhiya ee ilaahay halkaa ku xusa ilaa cadceedu ka soo baxayso waxay u noqonaysaa ajarka xaj taama laga helo xaj loo xajay kacbada oo in la tegay xaramka oo taama ayuu helayaa qofka salaadku halkaa fadhiista intaayo laga yaaba qofku kulliba uu soo kacay inuu hurdada aanu ku noqon baa laga yaabaa inuu halkaa iska fadhiyo oo iska erdiyo kii aan wax kala gaadhay qofkii cilmi kala garanaya qur-aanna uu akhristo ayaa wacan oo xilliyada laga faa'iidaysto ilaahayna waafajiyo inan ka faa'idaysano xilliyada khayrka ah khayrka ilaahay naga aqbalo wanaag addunya wanaag akhra allah ina siiyo aqulu ma tasmacuun sal allah wasalama ala sayidina macan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد waxaynu ku soo jirnay kitaabkeennii wuxuu inoo marayey xadiiska afraad alla subxaanahu wa tacaala oo laga soo warinayo xadiisan qudsigan oo uu ka soo warinaya rasuulkeena kariimkii sala allahu calayh wasalam ayaa wuxuu ku bilaamayaa ibna aadam ibna aadanow akfini igaga fillow awala nahaari maalinta awalkeeda waxaad iga kaafidaa arbaca rakacaatin afar ragcadood akfiika waxaan kaaga fillaanayaa bihinna afarta aakhira yowmika yowmkaaga aakhirkiisana afartaa ragcadood awgood anaa kaa kaafilaya rawaahu alimaamu axmed wa abu yacla can cuqbata ibni caamir aljuhani xadiiska kale waxa uu leeyahy ibna aadam salli lii ii tuko arbaca rakcaatin min awali annahaari maalinta awalkeeda afar ragcadood ii tuko adfika aan kaaga fillaado aniguna aakhirahu rawaahu axmed can abi murata aaa'ifi ibna aadam ibna aadanow cindaka waxaad haysataa maa yakfiika wax kugu filan baad haysataa wa anta adiguna tadlubu waxaad raadinaysaa maa yudqiika wax xadka ku dhaafiya oo ku tallaabiya oo ku fatihiya ayaad raadinaysaa laa biqaliilin wixii yaraana taqnac ku qanci maysid walaa min kaiirin wax badanna tashbac ka dhargi maysid idaa asbaxta markaad waa bariisato mucaafan adoo lagu caafimaadiyey fii jasadika jidhkaaga aaminan ammaan ku qaba fii sirbika gurigaagana ammaan iyo nabadgelyo uga soo toosay cindaka haysta quuta yawmik cuntadii maalintaada haysta wax kugu filan haddaad intaa haysato fa cala addunya adduunyadaba alcafaau ala sii daayo adduunye kale da kama lihid iska cafi adduunye kale rawaa ibnu cadiy walbayhaqi can ibni cumar waxaa kaloo xadiiska kale alla leeyahay uxibu waxaan jecelahay maa tacabadanii bihi cabdi maa tacabadanii bihi wuxuu igu adoonoobo oo igu cibaadaysto cabdii addoonkaygu waxaan ugu jecelay an nusxa lii inuu i nasteexeeyo oo diintayda uu u taliyo oo u dadaalo nasteexa uu sameeyo wa fii riwaayati likulli muslim rawaahu axmed can abi umaamat albahili walxakiim abu nacaym xadiiskana wuxuu leeyahy uxibu cibaadii axabu cibaadii ilaya addoommahayga waxaan ugu jecelahay acjaluhum fitra ka ugu afur deg deg badan rawaahu axmed walxakiim wa abu nucaym can abi umaamata watirmidi can abi hurayra ida btulitu cabdii ida ibtalaytu cabdii haddaan addoonkayga imtixaamo almu'mina muuminka haddaan imtixaamo oo fa sabara uu sabruu adkaysto falam yashkunii oo aanu iiga cabannin ilaa cuwaadihi dadka soo bowda aanu iiga cabannin ayaa la leeyahay atlaqtuhu waxaan ka sii daayaa min isaarii xaysigii baan ka sii daayaa bimacnaa cudurkii xabisay ee xidhay ee dhaqaaqa u diiday ayaan ka fasaxaa marka la caafimaadiyana uma abdaltu waxaan ugu bedelaa laxman hilib khayran min laxmihi hilibkii ka go'ay ee xanuunku ka jaray hilib ka wacan baan ugu bedelaa wa daman khayran min damihi dhiiggii xanuunku ka yareeyey dhiig ka wacan baan ugu bedelaa uma yastanif alcamal deetna camalkii iyo cibaadadiibu halkii ka sii bilaaba rawaahu alxaakim can abi hurayra xadiidkana qudsiga ilaahay wuxuu leeyahay ida ibtalaytu cabdii haddaan addoonkayga ku imtixaamo bixabiibatayhi labadiisa indhood uu jecel yahay ee uu aadka u jecel yahay haddaan ka qaado uma sabra uu sabro cawadtuhu waxaan ugu bedelaa canhumaa labadooda aljanna janna ayaan ugu bedelaa yacni caynayhi labadii indhooda la qaaday janna usoo weyda aragta rawaahu axmed can anas watabarani can jariir ida ibtalaytu cabda min cibaadi xadiiska koob iyo tobnaad wuxuu leeyahay haddaan imtixaamo cabdan adoon min cibaadii addoommahayga ka mid a oo mu'minan mu'mina faxamidanii igu mahadiyo calaa ma btalaytuhu wixii aan ku imtixaamay haddii igu mahadiyo alxamdu lilah idhaahdo fajruu lahu u wada amarku wuxuu ku dhacayaa malaa'igta fajruu lahu u wada maa kuntum tajruuna lahu wixii aa u wadayseen ee aa u qorayseen xasanaada ha loo sii wado wahuwa saxiixun markuu caafimaad qabay wixii ay u qorayseen u qora rawaahu axmed watabarani fi lmacaasim alaaa can alashcasi sancaani xadiiska labiyo tobnaad idaa taqaraba ilaya alcabdu addoonku hadduu iigu soo dhowaado shibran taako taqarabtu ilayhi diraacan waxaan u soo dhawaadaa waa la leeyahay dhudhun wa idaa taqaraba ilaya diraacan dhudhun hadduu ii soo dhowaadana taqarabtu minhu baacan baac ayaan u soo dhawaadaa masaafo dheer ayaan u soo dhowaanaya waidaa ataa ilaya mashyan hadduu socdi igu yimaadana ataytu waxaan ugu yimaadaa harwala guclo rawaahu bukhaari can anas waabi hurayra wa abi cawaana watabari can salmaan xadiiska saddexiy tobnaad wuxuu leeyahy ida ibtalaytu cabdan haddaan imtixaano min cibaadii addoommahaya ka mid a oo mu'minan mu'mina faxamidanii uu mahadiyo oo wasabara uu ku adkaysto calaa ma btalaytuhu wixii aan ku imtixaanay hadduu adkaysto fa inahu isagu yaquumu wuxuu ka kaca min madjacihi meesha uu jiifay ee daalika meesha uu jiifay ee sariirta uu jiifay ka yowmi waladathu ummu maalinta hooyadii dhashoo kale ayuu ka kaca min alkhadaaya gaf isagoo ka ah beri iyo nadiif wayaquulu rabbu ilaahay wuxuu idhaahdaa lilxafada malaa'igta xafida acmaasha bini aadamka wuxuu ku idhaahdaa inii anigu qayadtu waan tigtigay oo waan xirxiray oo waan fadhiisiiyey cabdii haada addoonkaygan oo wabtalaytu waan imtixaamaye fajruu calayhi waxa u wadaan maa kuntum tajruuna lahu waxa u wadi jirteen qabla daalika intaa ka hor ee min alajri ajar ah iyo xasanaad wa huwa saxiixun markuu caafimaad qabay waxaa uu samayn jiray u qori jirteen ha ka jarina rawaahu axmed wa abu yacla wa xumayd ibni zanjuwayh wa abu nucaym wa ibni casaakir can shadaad ibni caws ida wajahtu ilaa cabdi min cabiidi waxaa kaloo ilaahay xadiisa qusi ku leeyay idaa wajahta haddaan ku soo wajaho oo aan ku keeno ilaa cabdin adoon min cabiidii addoommahayga ka mida musiibatan musiiba haddaan ku keeno musiibadaasoo fii badani jirka kaga dhacda aw maalihi ama xoolaha asiibta aw waladihi ama ubadkiisa ku dhacda uma deetana istaqbala daalika taa uu kala hor tago bisabrin jamiil sabri wanaagsan oo qiimo leh istaxyaytu minhu yaa baa halkaa ka maqan istaxyaytu canhu istaxyaytu minhu waxaan ka xishoodaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame an ansiba lahu inaan u qotomiyo miisaanan miisaan lagu qiimeeyo aw anshura lahu diiwaanan ama diiwaan iyo buug aan usoo kala furo waan ka xishoodaa buu ilaha leeyi subxaana wa tacaala bilaa buug iyo bilaa daftar iyo bilaa diiwaan ayaa lagu abaalmaraya rawahu alqudaaciyu waaldaylamiyu waalxakiim altarmidi can anas idaa dakaranii cabdii addoonkaygu markuu i xuso ayuu alla leeyahay khaaliyan isagoo keligiya dakartu waxaan xusaa khaaliyan keligay baan ku xusaa wa idaa dakaranii hadduu i xuso fii mala'in mala iyo bulsho iyo ummad hadduu igu dhex xuso dakartu waxaan ku xusaa fii mala'in koox iyo cidba ayaan ku ag xusaa khayrin ka khayr badan min almala'i aladii dakaranii fiihi mala iyo dadkii ugu ag xusay cid ka qiimo badan waa malaa'igtee ayaan ku xusaa buu ilaha leeyahy rawahu tirmidi can ibni cabaas axaadiista laba iyo tobanka ah ee aynu dul marnay xadiiska aynu ku bilownay waxa warinaya adfini igaga fillow awala nahaari maalinta bilowgeeda arbaca ragcaatin afar ragcadood mas-uuliyadooda ka soo baxa oo tuko agfiika waxaan kaaga fillaanaya agfika baa ku fiican waayo waa jawaabtii shardiga agfika ana waan kaaga filaanaya bihinna afarta aad tukatay aakhira yowmik waxaa kaloo la macnaa xadiiska labaad ee ilaahay uu leeyahay subxaana wa tacaala ibna aadam salli lii ii tuko arbaca rakacaatin afar ragcadood min awali nahaari maalinta bilowgeeda agfika aakhirahu aakhirka waan kaaga filaanaya marka labada xadiis waa isku macne alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ibna aadanow afar ragcadood subaxdii maalinta bilowgeeda ma tukan kartaa haddaad tukato anna waxaan kaaga fillaanayaa maalinta aakhirkeeda wax alla wixii ku hamigeliya wax alla wixii dhib kugu ah wax alla wixii aadla warbahaarto wax alla wixii dhibaato kugu noqda ee kaa awood bataa anaa kaa kaafeeya waa ballan ilaahiya wallahu laa yukhlifu almiicaad culimmada xadiiska sharaxdaa waxay leeyihiin afarta ragcadood wax kale maaha waa laba ragcadood ee salaada subax ka horeeya elaa ragcatay alfajri iyo labada subax oo afartaas ragcado kale maaha culimo waxay tira leh waa salaatu duxaa barqada la tukanayo laakiin barqadu awala nahaar maaha maalintu xooga bay soo socoto maalintu waxay bilaabantaa mala inagu waxaan uhaysana alxeedu ku bilaabantee waaga salaada subax markii beriyo maalin waa ku bilaabanta asbaxna wa asbaxa almulku lilah baa leha waa waa beriysane maalin baa noo beriday ilaahayna mulkigiisii baa leh subxaana wa tacaala ayaa kaamila oo mulkigoo dhani alla iska wadale annaga iyo waxa beriyeyba marka afartaa ragcadood ee labana sunnaha ay yihiin labana ay yihiin faralka waxaad ku gaaraysaa qiimo aad iyo aad u lixaad badan oo ah in ilaahay wax allo wixii kugu weyn agtaada uu kaa kaafiyo waa afartaa ragcadood ee laga yaabo dadka badankoodii inay ka hurdaan kuwa laga yaabo inay soo gaaraanna aa laga yaabo inay ku ay ku mitidhaan labada ragcadood ee waajibka ah waad ku matida waa sax weeyaan laakiin labadii sunnaha kaa dhima xataa waa la qabayn karaa culimadu waxay leeyihiin waktigu ha noqdo waqtulkaraaha waxaa jira xilliga salaada subax ka dambeeya ilaa iyo alceedu ay soo baxayso sunnaha mutlaqaa lama tukado sunna aan sabab lahayn lama tukado laakiin qofkay laba ragcadood dhaafeen intuu kacaabu iska tukan karaa oo u bannaan tahay iyo qofka masaajidka soo galay taxiyatulmasjid wuu iska tukan karaa xilliga marka waa la qabayn karaa xataa marka salaadu kor laga baxo ayaad iska tukanaysaa si ilaahay uu kaaga kaafiyo maalintaada idilkeed iyo gebi ahaanteed ayuu alla kaa kaafeeya xadiiska kale waxa uu leeyahay ibna aadam xadiis aad iyo aad uga yaab leh ibna aadam cindaka maa yakfiika wax kugu filan waad haysataa walxaal anta adiguna tadlubu waxaad raadinaysaa maa yudqiika wax ku xad dhaafiya oo ku tallaabiya oo ku kibriyaad raadinaysa laa biqaliilin taqnac wixii yaraa ku qanci maysid dee waad hanqal taagaysaayo hungurigaa ku qaadaya walaa min kaiirin tashbac wixii badnaana ku dhargi maysid idaa asbaxta markaad waaberiisato mucaafan fii jasadik adoo jirhkii lagu caafimaadiyey oo maasha allah taagan aamina fii sirbik gurigaaga iyo dalkaagii iyo meeshaadi iyo baradaadii ku aamina cindaka quutu yowmik maalintaana quudkeedii haysta faala dunya alcafaa adduunyo kaleba iska cafi alcafaau inaad cafido fara ka qaato waxaa kaloo lagu macneeyaa alcafaau boorba ha fuulo oo waxaa idhahdaa cafaa calayhi daaru adduunkaa boor saarayoo gebigiisa dulmaroo cagaa la dulmaray laba waa lagu macnayn karaa adduunyada kaleba wixii doonaa ha fuulaan maxaa adiga kaa dhigan ilaahay subxaana wa tacaala hankeenu la hadlaya waxa alle subxaana wa tacaala inaga raba wax kale maaha inaynaan adduunyadiina hor cararin oo laaceedu aanu xadkeena dhaafinin wuxuu leeyahay cindaka maa yakfiik waxaan kugu filan waad haysataa axkaam magarnama jiraan wa anta tadlumu maa yudqiika wax ku xad dhaafiyaad doonaysaa qof walba markaad waraysato waxbuu ka cabanaya inta wahayaa waa la yar tahay inta ka maqan baa la weyn intii la weynayd buu xasilinayaa hir kalea ka horkacaya hir markaan gaadaama hir kale ayuu leeyahy markaan hir gaado ayuubaa hir kale iga horkacaya kii uu markii hore ku ameeyey uu lahaa awowaya ninka taa gaara markuu gaadho ayuunba waxba la noqon waaya maasuma meel kale haddana ayunilaacasa fadlacad bin aadam waxaa ma dherginayaan waa kii rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam yuli low kaana cinda ibni aadama waadiyan labtagaa saaniyan walow kaana cindahu isnayn labtagaa haalisan tod hadduu haysto wa biimaanti dacda mid labaad buu raadinaya tod hadduu haysto mid saddexaad afkiisana waxa buuxiye uun ciid anta qabriga la dhigo ciiddaas ubaad buuxinaysa wax kale oo hankiisa buuxinaya ma jirto marka qofku waa inuu ku baryaa ilaahay u baryaa ilaahay wax igu filan oo aanan qayrkay u baahanin bes oo aanay mashquulinin ilaa adduunyay soo geli ilaa adduunyay soo geli bila adduunyada karkaarka ku weydaarisa adduunyadan wuxuu xadiiska rasuulku tilmaamaya sala allahu alayhi waaalih wasalam in ilaahay addoomihiisa qaarkii uu ka ilaaliyo adduunyada kamaa taxmuuna mariidakum almaa ilaahay dadka qaar buu ka ilaaliyaa adduunyada gebigeeda sida qofka buka biyaha uga ilaalisaan oo ilaahay wuxuu ogayey hadduu siiyo inuu ka dhaqaajinayo oo aanu diin iyo cibaado iyo wax kala toona aanu ku soo laabanayn markaasaa ilahay ka ilaalinaya xadiiskana wuxuu leeyahay ina min cibaadi illah wuu inoo iman doonaa addoommaha ilahay waxaa ka mid a man laa yuslixu ila alfaqr addoommaha qaar aanu wanaajinayn faqriga iyo baahida mooyaane baahida ama wanaajisaan marka uu maarata baahi ay ku dhacdo ayuu masaajka xasuusanaya khayrka xasuusanaya maalintaasu safilawalka soo gelaya haddii ilaahay wax siiyana oo ka dhagaajinaya wa ina min cibaadi illaahi man laa yuslixu ila alghina ilaa xigmad buu ku wadaa addoommaha qaarna aafodantinimo iyo in wax la siiyo ayaa wanaajinaya walow afqarahu lafasad ama lakafar labada riwaayad bay jirta maalinta ilaahay faqiiriyo ayuu maalintaa gaaloobaya labada dhacmo way jiraan la hadal la hadal insha allah way way soo geli doonaan marka bini aadamku waa nooca inta ka maqan hadduu adduunyada shanta maal adduunya hayo oo dun ka maqanta dun duntaasaa la weyn rasuulku waa imaana waxba haya waa inuu eegaa waxa uu haysto dhimacada taasaa lagu shugriya markaad eegto waxaad hayso nin caalima waxa u yimi nin ka warra ee ka cabanaya fakri iyo baahi tajaxuri waxaumahayo baahi baa hayso oo waxa weye xaaladdeedu aad bay u lidataa wuxuu yihi halli caynayka bimi'ati alfi diinaar ila waxaysaa kuu sheegayaa labadaada indood boqol kun oo diinaar oo lacagti beriga wax gaaliya ma ku iibsan leh maanta sudi maya sudi labada cagoodna intaa in leeg sudi maya sudi ka waran labada gacmoodna labada dhagood ka dabeetna wixii buu isugu jamciyey wuxuu yidhi adigu hayso khamsat mi'a khamsa mi'at alf diinaar shan boqoloo kun oo diinaar baad haysataa sableeda faqiir baane hantida adun dib ugu noqo hantida aad haysato waxa weeye dib ugu noqo daysa aad tidhahdaa alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin waa intaas laa biqaliilin taqnac walaa bin kasiirin tashbac waa bini aadamka dabeecaddiisa wixii yaraa ku qancin maayaan wixii badnaana ha ka odhan maysid alxamdu lilah odhan maysid waad ka silaalanaysa deetana rasuulku waa inoo soo ururiyey amaba xadiisu qudsi xadiis mawquuf la wuu jiraaye wuxuu ku soo wariyey gebiga adduunyadii saddex qaybood caafiyat aljasid iyo amaan annafsi iyo risq alyowm waa saddex amaan jirkaaga inaad cudur uga aamintay oo la caafimaad ku bayday waa shay aad iyo aad u qaali ah qofku haddaana caafimaad haynin waxaan u dhadhamayn wax alle waxa adduunka lagu hayaa u dhadhami maayo hadduu dadka ugu xoolo badan yahay oo aan ilaahay caafimaad siinin ma ku raaxaysanayo mana dhadhansanayo imaanka inuu naftiisa aamin u noqdo iyo xoolihiisa iyo eelkiisa iyo warihiisa inuu aamin u noqdo oo haddaad wax u bahayso oo ammaanku faraha ka baxo oo aad nafta u bakayso oo yaalka u bakanayso oo sanbadhii baxdaba aad moodayso wax kugu soo socdaa waxba kuu dhareemi maayaan ammaanka waa qadiyad aad cajiiba weeyaan ta ugu dambaysana waxa weeyaan cindaka quutu yawmik inaad yana aamin gaajo juuc inaad aamin ka tahay saddex aad bahayso adduunye kaa maqan ma jirtee aad u alxamdulilayso ilaahay subxaana wa tacaala u shukri naq ayuu leeyahy waa qofku inuu qanaaco yeesho oo dib isugu laabtaa la rabaa alla subxaana wa tacaala waxau leeyahay xadiiska kale axabu maa tacabadanii bihi cabdi axabu maa tacabadanii bihi cabdi addoonkaygu wuxuu igu cibaadaystay waxaan ugu jecelay annusxa lii inuu inasteexeeyo oo ilaahay subxaana wa tacaala allah weyn ee khaaliqa ee raasiqa ee cadinkaa sidaynu ugu nasteexan karnaa annusxu lilahi waxa weeyaan aliimaanu bihi in la rumeeyo wa tacdiimuhu in la weyneeyo walictimaalu biamrih iyo in amarkiisa la qaato in la rumeeyo kelinimadiisa iyo rabbinimadiisa iyo in la weyneeyo la qadariyo iyo in awaamirtiisa la qaato oo ay la socoto wuxuu kuu diiday laga tago waxaa soo raacaya marka ale annusxu lirasuul in rasuulka loo nasteexeeyo oo rasuulnimo loo aamino oo awaamirtiisa la qaato oo la aamino inuu yahay khaatam almursaliin oo marka lasoo hadalkaada lagu saliyo sala allahu alayh wasalam diinta loo nasteexeeyo oo loo iyada maxaan ku dhahdaa la faafiyo la barto lagu camal falo wax alla waxay kaaga baahantay la wuxuu la macnaa noqonaya xadiiskii addiinu nasiixa قلنا لمن يا رسول الله لله ولرسوله ولدينه ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم الحديث سيدنا يقول لي أحب عبادي إلي أضمه وحن قلت علي أعجلهم فطرة كوغو أفر دقدق بدن إهرو أفرة دك مركي سميهين إلهي سبحانه وتعالى درت واقع معين مدني له تلقاي وهذا بريسة إلا عن أدعى in la hubsado keliya inay cadceedii dhacday ayaa ku saaran marka la hubiyo inay dhacday waa inaad sawa furtaa laa yazaalu nnaasu bikhayrin maa cajalu lfitra ayuu rasuulku lah alayh salaatu wasalaam ummaddu khayr bay ku jiraysaa oo khayr ka suuli maayaan intay dedejinayaan afurka koo fiican afuraya waayo allihii ku amray inaad soonto adinbaa kuula afur oo walaa u degdeg afurka ila naftu waxa weeyaan amarkii way qaadato way soo fulisay wixii laga rabay dabeetana waa in dhaqso loo abaalmariyaa maxaa lagu abaalmarinaya wixii laga helay in la siiyo sheekadii soomaalida ee la odhan jiray xaadda alla eego marka xaadda la waayo ayuunbaa la afuraana waxaas ka ahayd maxdu khuraafa wax waxba ka jir weeyaan waa in la hubiyaa uun idaa aqbala alleylu min haahuna wa adbara annahaaru min haahuna faqad aftara saa'im haddii habeenka mugdigii soo qaadno kale uu ka yimaado iftiinkiina galbeed u dhaqaaqo markaa waa la afuray markaa qofku waa furaya in la ictimaado laysugu eedaankuna dhib ma laha laakiin markaa mas-uuliyadda waxaa qaadanaya mucaadinka inuu dadka u eego markuu hubsado inay dhacday dhaqso ugu eedaamo dabeetana dhaqso loo afuro wuxuu rasuulku xataa ku sheegay sala allahu alay wasalam qodobada ay yuhuuddi inugu xaasidaan inay ka mid tahay tacjiil alfidri iyo qodobo kala dhowra xadiiska sagaalaad wuxuu alla leeyahay subxaana wa tacaala xadiis alqudsiga ida ibtalaytu cabdi almu'min addoonkayga mu'minkaa markaan imtixaamo ee fa sabara uu sabro weliba marka lagu imtixaamo caafimaad darro xanuun iyo jiro marka lagu lagu imtixaamo falam yashkuni aanu iiga cabanin ilaa cuwaadihi dadka soo booqanaya atlaqtu waan ka sii daayaa min isaari xariggii xanuunka iyo maradka waxa weeyaan imtixaanaadka adduunka ayuu ka mid yahay alle subxaana wa tacaalana wuxuu keeno xikmad iyo ujeedu ka leeyahy marka qofkan xanuun lagu riraayo ilaahay wax ka weyn buu ka leeyahy oo ay ugu horayso insaankan inaan isilaabin hadduu weligiiba uu yahay qof caafimaad badan oo aan inayna saxar ka gelin madaxna wareerin ma ogaanayo nimcada ilaahay laakiin maalinta lasoo qabto wuu is ogaanaya markaasu wuxuu ku ilaahay subxaana watacaala uu u baahanaya ummadda ilahayna ku kibri maayo waata koobaad ta labaad dembiga ayaa lagu dhaafaayo waxa lagu daahiriyaa dembiga sida dabkaba loogaga dhalaaliyo maaragtay daxalka birta marka la birta la gubo daxalka ayaa ka dhalaala kadalika qofku markuu xanuunsado dunuubta ayaa lagu dhaafaa marka qofkii marka ilaahay wuxuu leeyahay xanuun ku rido ee dadka soo booganaya aanu iiga cabanin xoogaa alxamdulilah waa wanaagsanah waa la iska kici doonaa insha allahu tacaala waa la iska caafimaadaya ee aanu cabanin oo aanu hortooda ka taahin oo aanu kolboona bartaasaa layga abbaaray halkaasaa layga hayaa ila dadka maxay qabanaya haddaad tidhahdo waa iga gurmaysa iyo haddaad tidhahdo waa ugu xun tahay maxay qaban karaan alla waxay qabanaya ma jirto imaamu axmed imaamu axmed ibn xambal waa sheekhii caalimkaa weynaa oo xanuunsanaya oo taahaya ayuu u soo galay ardaygiisa isuli yaa imaamana sheekhaagii la odhan jiray rabiic wuxuu aamin wuxuu aaminsanaa ama waxayan daawuus wuxuu odhan jiray alaniinu min ashakwa taahu waa calosho markii buu joojiyey wuxuu ku kordhiyey macluumaad odhanaya sheekhii la odhan jiray daawuus ibnu kaysaan alyamani ee maka deganaa taaha wuxuu u yaqaanaa cabasho ilaahay laga cabanayo sushab yidhi macataa ay joojiyey waayo ilaahay subxaana watacaala raxiimka ahaa ee naxariista badnaa loogama caban karo bini aadan aan naxariisba lahayn aan waxbana ku tarayn hadday soo wada yimaadaan wanaanu ka qaadno xanuunka oo caafimaad ugu bedelno waxaa ma keeni karaan sidaa awgeed alla u sabir waxana waa laga baxaya hadday taadi noqotona waxaa laga yaba ilaahay subxaana watacaala uu kugu khatimi doonaa khayr markuu u caban waayo ilaahay wuxuu leeyahay waxaan ka furaa xarigii xanuunkii hayay ayaan ka caafimaadiya dabeetana waxyaalihii naaqusay ama dhinaaday hadday hilib tahay iyo hadday dhiig tahay waxaan ugu bedelaa wax ka wacan markaan ugu bedelo ayaa dhiig fareeshoo hor leh ayaa siiya hilib cusub dabeetana kuwaasoo camalkii ku bilaabaya khayrka sidaynu arki doonno intuu jiifana khayrkaa u soconaya dembigiina waa laga daadiyey dhiig cusub iyo jiir cusub iyo muro cusub buu ula soo dhaqaaqaya dabeetana kaanahu shaabun isagoo da'yar oo aad orodkiisa yaabto waayo ilaahay subxaana watacaala kamuu caban ilaahay kamuu caban alle subxaana watacaala wuu kalsoonaa qaybtiisa ayuu qayb u haray culamada qaar baa la yidhi ka waran ma jeclaanahay inaanan xanuunsanin suli maya oo haddaa maxanuunkaa doonaysaa suli maya oo haddaa maxaad doonaysaa markaasuu yidhi kolba wixii ilaahay jeceliyey ilaahay hadduu ila jeclaada xanuunna kaasaan la jecelay haddii ilaahay xanuun ila jeclaado caafimaadna kaa uu jeclaaday baan anigu jeclaantaydu waxay la socotaa uun kolba wixii ilaahay ii doono ama waxba doonan maayo waa addoonnimada ilaahay adaa ii maamula adaan addoon ku ahay kolba wixii aad ii aragtay inuu wacan yahay ii yeel saas ma labeys waxaa kaloo leeyahay xadiidka kale ida ibtalaytu cabdii addoonkayga markaan ku jirrabo een ku imtixaano bixabiibatayhi labada uu jeceliyey yacni caynayhi labada indhood uma sabra deetana uu sabro cawadtuhu canhuma aljanna janna ayaan ugu bedelaa waa nuurkii nuurku wax ku arkayey haddii aan ka qaado xikmad ilaahay og yahay subxaana watacaala uga qaado oo uu ku imtixaanayo uu ogaanayo inuu sabro iyo inaanu sabrin inuu cawdo iyo inuu alla ku kalsoonaado subxaana watacaala marka uu sabro bedelka iyo abaalka iyo jazaa uu helayaa waa aljanna janna wax ka yar oo lagu abaalinaya ma jirto marka adigoo labadii indhood nuurkoodii waayey haddaad janno ku hesho waxaad bixisay iyo waxaad heshay laba isu dhow maaha sidun baad u noolaan waa iska wada nool yihiin ama waa la hagi ama waa loo jeexi ama waa kaa sidaa awgeed qofku inuu janno helo oo ilaahay janno ku abaaliyo ayaa aad iyo aad wax loogu guulaysta ah culimmadu xataa macasirka waxay leeyihiin hadduu dam noqdo oo uu indhabeelo ama caad ha fuulo ama wax kala ha fuulo oo kadib loo jeexo sawaabkii abaalki wuu helaya ilan markaa keli u naxo eleena saaka khalaas waxbuu arki waaye elewaagii ma bariyey eleena muu goosokii goola ma bariyey inuu ogaada inuu indhabeelay naxdintaa keliya uu naxay ayuu ku helayaaba jannada haddii hadha waawaanuu yeesho loo jeexana waxa weeyaan nuurun calaa nuur oo dib ugu soo noqdo iftiinkii marka waxa weeyaan alla subxaana watacaala sabirka ayuu ku siinaya inamaa yuwafa saabiruuna ajrahum bigayri xisaab waxaa kaloo xadiidka kale uu leeyahay ida ibtalaytu cabda min cibaadi haddii aan imtixaamo addoon ka mida addoonnadayda oo mu'mina mu'mina faxamidanii uu igu mahadiyo calaa ma btalaytuhu wixii aan ku imtixaamay buu imahadiyey dabeetana waxaa xadfan ilaahay wuxuu malaa'igta ku yidhaahdaa fajruu lahu u wada maa kuntum tajruuna lahu wixii ay u wadi jirteen wa huwa saxiix isagoo caafimaad qabo marka ilaahay subxaana wa tacaala qof imtixaamo ee xanuun ku yimaado ee uu dhibaatoodo ee uu dabeetana sabro sabirkiina uu dhaafo oo uu gudbo waxaa idhaha alxamdu warida inuu raalli ku noqdo oo ilaahay ku mahadiyo marka waa laba darajo kala horeeya marka uu kugu yimaado dhibaatadu ama ay kugu timaado ama xanuunku inaad sabirtaa waa waajib inaad sabirka ka gudubto oo aad ilaahay ku mahadiso oo raalli ku noqoto iyadu waa sunne say culimmadu leeyihin waayo isku mid maaha sabirku waa min asabr baa lahaa waa xabsu nafs naftaad xijinaysa aad keenaysa waxaad keenaysaa carabki inuu cawdo ee carabki inuu cawdo in jirkii aad maaragtay xagxagato oo waxna aad diiddo iyo inaad qalbigii alle subxaana wa tacaala aad uga cabato iyo wixii o dhan baa joojinaya waa kalaa sabirki marka waa ad keenaysa arrinta aan laakiin ka duwan yihin raalli inaad ku noqoto si sheekanu lahayn wuxuu lahaa ilaahay kolba wuxuu ii doono ayaa raalli ku ahay markaa raallida lama wada gaaro iyaba ummadda gaadha musiibadii ku dhacday geeridii xanuunkii indhabeelkii wixii ku yimid raalli ku noqdo in yar baa gaari karta waajibna maaha laakiin maxaa waajiba inaad adkaysato sabirto sabirkaa waajiba laakiin hadduu sabirkii waajibka aan dhaafo oo uu gaadho inuu ilaahay mahadiyo alla subxaana wa tacaala wuxuu idhaahdaa malaa'igtu ku idhaahdaa u wada wax alle wixii ay u wadi jirteen isagoo caafimaad qaba haddii salaadiisa sunnihiisu badnaa sunnihii halkii uga wada sadaqadiisu hadday badnayd quraan akhriskiisu hadduu badnaa wax alle wuxuu qaban jiray isagoo caafimaad qabaa intuu dhuliyaalka yahay ee uu sariirta jiifo ee uu xanuunsanayu buko ha loo qoro camalkiisii saxda ah marka waxay ku xidhan tahay camalkaad kasoo bukootay camalkaad kasoo bukootay haddaad marka horeba adigoo dirqi ku socda oo cibaadadaadu liidato aad xanuunsatay intii yarayn kuugu dambaysay ayuubaa laguu qoraya adoo nashaadka iyo firfircoonida halkii ugu samaysay maraya haddaad xanuunsatana ood bukooto halkii aad maraysaa laguu qoraya ilaan qofka biniaadanka ahi ma aha shay meel lagu xidhay waa aalada waa biniaadan mar wuu xamaasadooda oo firfircooni buu leeyahay cibaadaduu badiya marna wuu yar gaabiya rasuulku lah wuxuu lahaa sala allahu alayh waali wasalam ina likulli shayin shira ولكل شرة فترة فمن كان شرته فمن كان شرته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير سنتي فقد ضل أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهو داروح إليه حيث الفرعون يسو دالت قف مرضو في الفرعون عضو قف كسماع يكو أكيس يعني كقبين وهو حنوني مكة الفرد لنا كواجبات كتة صداع كاتنا وحنوني laakiin hadduu ilaa hayri sunati ku dhaco markaa faqad dalla saas ku lumaya markaa qofka xaaladdu ku sugnaa adin baa loo qoraya malaa'igta loo diraya in loo qoro oo lagu xukumo waxa uu ilaahay subxaana wa tacaala xadiidka ku leeyihi idaa taqaraba ilaya alcabdu shibran haddii addoonkaygu igu soo dhowaado shibran taako taqarabtu ilayhi diraacan dhudhum wa idaa taqaraba ilaya diraacan hadduu dhudhum igu soo dhowaado taqarabtu minhu baacan tallaabo ayaan soo dhawaada culimada qaarna baaca waxay leeyihin waa masaafa ka sii weyn tallaabada wa idaa ataa ilaya mashyan hadduu mashi iyo socod igu yimaado ataytuhu harwala waa jusi waa qayb yar oo ka mid a xadiis dheer waa xadiis alqudsiya wuxuu tilmaamayaa waa qof walbaaba sida ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa iyo dariiqiisa uu ugu dadaalo ayaa ilaahayna ugu soo dhawaada hadduu shibir dadaalkiisu yaray uu taakan yahay ilaahayna subxaana wa tacaala in ka badan ayuu soo dhawaanaya haddii uu diraac yahay uu ka soo yar badiyana ilaahay baac buu ka dhigaya hadduu baac ka dhigana hadduu soo socdana ilaahay subxaana wa tacaala harwala waxaa looga jeedaa uun macnaheedu waxa weeyaan waa nooc min altamsiil waa tusaale kolba sidii ilaahay dariiqiisa aad ugu dheerayso ilaahay inta taada ka badan ayuu ku soo dhawaanaya tamaaman waa sida markaad xasanaad qabato xasanatan waaxida shay wanaaga markaad samayso ilaahay wuxuu kugu bedelayaa cashra xasanaat tobankiiba haddana toddobaatan baa laga dhigaya ilaa toddoba boqol baa la gaadhsiinaya waa markii keliya ilaa ilaahay subxaana ilaa abcaafin kasiira laalaabyo fara badan oo aan xaddi lahayn ayaa laga yaaba in lagu gaadhsiiyo marka kolba wixii aad adigu qabataa hadduu yar yahayna taabaa kaa badan hadduu dhexdhexaadiyana mar walba ta ilaahay baa kaa badan marka adigu dadaal si ilaahay subxaana watacaala kugu soo dhowaado haddaad ilaahay usoo dhowaatana samcigiisa qofkan ayuu alla noqonaya oo dhagihiisa wanaag mooye xuma ma maqlayaan indhihiisu alla noqonayaayo wanaag mooye xuma arki maayaan lugihiisu ilaahay noqonayaayo macnaheedu waxa weeyaan wanaag mooye meel kala socon maayo gacmihiisu alla noqonayaayo tiigaani maayo tiigsan maayo waxaa khayr ahay macnaheedu dhammaan jawaarixda iyo xubnahee soo dhani waxay noqonayaan xubno daacaadka ku dadaala oo xumaha alla ka ilaaliyo waxaa kaloo alla subxaana watacaala leeyahay إن ابتليت هدان امتحام عبدا من عبادي مؤمنا ومؤمنة فحمدني وما هديه وصبر وكصبر على ما ابتليته وحي أكو امتحاني فإنه يقوم وحككعا من مضجعه ذلك ما يشاء تيفي أتاسا كيوم ولدته أمه ما لنته هو يريد شيء وكله من الخبايا القصص ساسو كان الله نظيف يصافي بكان الله ويقول الرب إلى أول حكومة هذا للحفظة ملائكة حفظة أي إلى لسان قرطة أعمال بني آدم كوي حكومة إني أنبو قيدت وان حري عبدي هذا عضون كي كان أنا حري فريسي وابتليت وأنا أنا امتحامي فجر عليه وحأوضا ما كنتم تجرون له وحأوضي ترتين قبل ذلك من الأجر وهو صحيح صباحة ما غبا وحأوضين هو ضع wuxuu la macnayahay in xadiiskii hore soo marnay qofka marka la imtixaamo hadday xanuun tahay xanuunkay u badan tahaye ee uu sabro hadduu ka sii gudbo oo xamdi iyo macadnaq la yimaadana waa ka sii wacanoo waa ziyaadatu fadlin wa khayr khayrkaanaa uu kororsameeye hadduu heerkaa gaadho barkaa uu jiifay gobashaa uu jiifay ee uu ku bukay muddo ay doonto ha qaadatee wuxuu ka toosayaa oo uu ka caafimaadayaa isagoo nadiifka ah gafafkiiba gafafkiiba waxa weeyaan xanuunka qofka hadduu baasaysto dhabar buu seegaya hadduu baasaysto u cawdo xanuunkiina ku tegi maayo oo kollaba intii alla ugu talagalay wuu joogaya ajarkii iyo waxaasoo khayrana wuu ku waayaya marka faa'iidadu maxay jirtaa inuu sabro ayay ku jirtaa faa'iidadu hadduu xamdi iyo mahadnaqu ilaha alxamdulilah ilaahay baa naga wanaagsan sidaa ilaahay doonaba khayra hadduu idhahdana qimada iyo sidka saraabu taaganyay waa qof aad u khayr badan dunuubtiina waa laga meerayaa gedigeeda ilaahayna wuxuu ku yidhahdaa malaa'igta deeqdiisa iyo karamkiisa wuxuu ilaahay yidhaahdaa addoonkayga anigaa xabisay oo anaa imtixaamaye u qora wax alla waxaa u qori jirteen ee khayra ee goorma loo qorayay oo huwa saxiix markuu caafimaad qabay waxaa kaloo xadiiska afar iyo tobnaad leeyahay idaa wajahtu ilaa cabdi min cabiidi addoomahayga mid ka mida haddaan ku wajaho oon ku jiheeyo musiibatan musiiba haddaan ku rido musiibadaasoo ku dhacda fii badani jirhkiisa aw maalihi ama hantidiisa aw waladihi ama ubadkiisa uma dabeetana istaqbala daalika uu ku qaabilo dhibaatada bisabrin jamiil sabri wacan oo qurux badan istaxyaytu minhu yowma alqiyaama maalinta qiyaamo waxaan ka xishoodaa an ansiba lahu miisaanan miisaanba inaan u qutumiyo acmaashiisa lagu miisaamo aw anshura lahu ama inaan usoo kala furoba diiwaanan kitaabka inaan usoo kala furo acmaashiisa ay ku qoran yihin ayaa ilaahay leeyahy subxana watacala waa ka xishoodaa rawaahu alqudaaciyu wadaylamiyu walxakiim atarmadi can anas xadiiskan ina hor yaala wuxuu ku kordhinayaa wax yar oo kooban axaadiistii hore wuxuu ku kordhinayaa musiibadu inta badan ayay ku dhacdaa waxay ku dhacdaa qofka jirhkiisa iyo maalkiisa iyo weladkiisa waa halka u badantay laakiin waxa aan ku jira iminka halkan musiibada ugu daran oo ah musiibat addiin hadday diinta kaaga dhacdo ta ugu daran waataa culimmadu yidhaahdaan markay musiiba kugu timaado alla inaguma keenee markay kugu timaado waxaa ladhahdaa ilaahay iga duway diintayda ee ana igaga dhicin ayaa la dhahdaa hadday jirka kaaga dhacdana waxaa ladhaha allah caqliga iga duway ayaa la dhahdaa bimacnaa kolba meesha ku dhacdo meesha ka wacane kale ayaana lagu xamdiya markaa markay musiibadaasi timaado ila adduunku waa masaa'ib masaa'ibkuna waxay ku yimaadaan un camalkeenna ogaanu kasbanno wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu can kasiir ilahay wax badan waa cafiya oo inta laynaga dhaafo wax badane hadday timaado musiibadaas deetna qofka uu ku qaabilo bisabrin jamiil sabri wanaagsan waa sabrigii ambiyada waa sabirkii ambiyada ee nabiyullahi yacqubu lahaa fa sabrun jamiil wallahu lmustacaanu cala ma tasifuun ee waxa la weydiiyey ahla culamaa ma sabru ljamiil markaasuu yidhi asabr aladii laa shakwa fiihi sabir goorma la yidhaahdaa qofkana wuu sabray sabir wanaagsan oo qurux badan markuu cabasho sabir bilaa cabasho ah uu aamuso oo laga garan waayo inay wax ku dhaceen iyo inaanay ku dhicin markaasuu noqdaa asabru ljamiil culimo kale waxay leeyihin sabirku wuxuu jamiil noqdaa qacda hore markay musiiba kugu timaado inaad sabirto labadaba islay marayaan lianna asabra cinda asadmati aluula sabirku waa marka ugu horaysa ilan ilaha dambe iyo maalmaha dambe kolley buu iska sabraya kolley iyo kolleyba markay dana u rushaagto muddo daalo sidaa iska sabri doona marka qofku hadduu sabro ilaahay wuxuu leeyahy waxaan ka xishooda waa xishooda isaga u qalma oo ilaahay subxaana wa tacaala isaga uu garan karo oo inagu aynaan garanayn in qofkaas miisaanka loo soo loo dhigo ama kitaab loo kala furo kitaabka loo kala furaya waxa weeyaan kitaabu acmaalihi acmaalkiisa wanaagsanayd iyo tii xumayd in la muqaaranayo lasbeeca dhigo oo baaqiga laga soo saaro ama in miisaan loogu xisaabiyo ajarkiisi ilaahay bilaa xisaabu ku siinaya marka xadiisku wuxuu waafaqsanyey aayadda tidhaahda inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab ee qofkuna waa saabir qofka sabra ajarkiisa waxa loogu oofiyaa bilaa xisaab iyo bilaa turob ugu dambayntii xadiiskayga ugu dambeeya wuxuu tilmaamay idaa dakaranii cabdii addoonkaygu markuu i xuso khaaliyan isagoo cidlo ah dakartuhu khaaliyan keligay ayaan xusaa waidaa dakaranii fii mala'in mala waxaa lahaa aladiina yamla'uuna almakaan waa cidda meel buuxisa mala waa dad meel buuxiya oo kooxa hadduu igu ag xusona dakartuhu fii mala'in waxaan ku xusaa koox khayrin min almala'i aladii dakaranii fiihi kooxdii igu xusay meel ka qiimo badan iyo dad ka cid ka qiimo badan ayaan ku ag xusay xuska ilaahay subxaana wa tacaala waa shay aad iyo aad u qaali waa waxaa lagu ammaanay mu'miniinta aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan wa calaa junuubihim ayad waxaa lagu ammaanay waa kuwa ilaahay xusaa iyagoo taagan iyo iyagoo fadhiya iyo iyagoo jiifa waa saddexa calamood bini aadamku maraanu bini aadamku saddexa calamood kama baxo xaalad afraad ma galo inuu taagan yahay xataa socodka iyo orodku waa taagniyu jiifka iyo fadhiga bimacnaa xaaladahoodo dhan bay ilaahay